wasaaradda gargaarka iyo maarinta musiibooyinka jubbaland ayaa waxa ay gargaar raashin ah gaarsiisay dadka danta yar ee ku nool deegaanada baarsanguuni towfiiq iyo qaar ka mid ah deegaanada waqooyi magaalada kismaayo raashinka ayaa waxaa loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka danta yar ay saamaysay abaaraha iyo fatahaadaha liino wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maarinta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland maxamed cusmaan jaamac ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyey deeqda ay gaarsiiyeen shacabka ku nool ee baarsanguuni towfiiq iyo deegaanada waqooyi magaalada kismaayo dee baarusunguni dhibaato badan bay fatahaadihii dhibaatooyinka idinkaga dhaceen waad ogtihiin maanta raashinka aad qaadanaysaan waa raashin dowladda jubbaland ee wasaaradda gargaarka maarinta masiibooyinka idiin keentay insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaad nabadna ku qaadataan ee dadka shacabka in maaragtay meel kasta ay joogaan waxay u baahan yihiin adeeg aan u annaga annaga oo dawladdii ka wakiil ah ayaan maanta raashinkan idiin keennay waxaan u mahad celinaynaa dawladda cara ee sultanka carabta imaaraad oo raashinkan ku deeqay raashinkiina nabad ku qaata ilaah idiin barakeeyo raashimo kale insha allahu tacaala waa idiin imaanayaa nabadna ku qaata waadna fasaxantiin